إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan weerar dhabagal ah ayaa ka dhacay duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay kaas oo loo dhigay ciidamo ka tirsan maamulka la baxay koonfur galbeed waxaa isa soo taraya dilalka bareerka ah ee askarta dowladda federaalka u geysanayaan dhallinyarada ku shaqaysata mootooyinka ee ka howlgala magaalada muqdisho magaalada mooyaale ee ay gumaysato dowladda etoobiya ayaa laga helay cudurka furuqa daanyarada dowladda xabashida etoobiya ayaa shaaca ka qaaday inay xaq u leedahay dekadda casab ee ku taala dalka eritereya xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa weerar afka ah ku qaaday guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka warka dibaddani waxaad ku dhegaysan doontaan in ka badan toban ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar cusub oo ka dhacay waddanka maraykanka intaasu waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon warkaas oo faahfaahsan eh goordhow ayaan soo gudbin doonaa insha allah قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa sagaal iyo labaatanka bisha dulqacda sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri dhanka kalena ku astaysan toddobiyo labaatanka bisha shanaad labada kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii oo faahfaahsan weerar dhabagal ah ayaa ka dhacay duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay kaas oo loo dhigay ciidamo ka tirsan maamulka la baxay koonfur galbeed ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar jidgal ah u dhigay askarta maamulka la baxay koonfur galbeed kuwaas oo ku socdaalaya inta u dhexaysa magaalada baydhabo iyo halka loo yaqaano bar ujeedka inta la xaqiijiyey waxaa lagu dilay laba askari oo ka tirsanaa maamulka la baxay koonfur galbeed waxaa isa soo taraya dilalka bareerka ah ay askarta dowladda federaalka u geysanayaan dhallinyarada ku shaqaysata mootooyinka ee ka howlgala magaalada muqdisho faahfaahinta warkan waxaa inoo eegaya farxaan cali cabdulaahi dilka dhallinyarada kaxaysa mootooyinka ayaa wax iska caadi ah ka noqday muqdisho waxaana dhalinta badankood lagu dilaa dhac loo geysanayo hantidooda sida in ciidamadu ay dhallinyarada ku qasbaan inay xoog ku qaadaan iyagoo aan lacag bixin haddii ay diidaanna sidaasi nafta lagu dhaafiyo qaar ka mid ah dhallinyarada oo saxaafadda la hadlay ayaa waxa ay ka hadleen dhibaatooyinka joogtada ah ee ay kala kulmayaan ciidamada iyagoo sheegay in isbuucii lasoo dhaafay ay ugu dambaysay dil ay askartu u geysteen wadayaasha mootooyinka haddaba waa kan mid ka mid ah wadayaasha mootobajaajta oo sheegaya in arrintani iyaga keliya aysan ku koobnayn balse tahay mid si joogto ah ay ula kulmaan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho caqabadda ugu weyn oo maantana haysato shacabka iyo maaragtaa dadka masaakiinta shaqaysanaya xamar waa lagu wada dareemaya wax oo lagu wada siman yahay waay kii gaadiid wato iyo kii lugeynaya caqabadda way haysataa ninna waddada taagna wuxuu kuleey leesan ma wadataa maya shan doora tuur shan doora saa kaa soo kacday adi ma helin asina wuxuu kuleey shan doora shaatigiisa cad mahay برتيسو لو صوب حبرت ساتاجن هدي عايز واسك علنا طوان إلا حال وفيرا والله واجرتها واجرتها آدي آد واجرتها واح كلام من الودلو واح كلام من الودلو وحن الودلو هري قاد هاد أسبوع اللي صدق طب لا ميدان الودلي واح الودلي واح كلام هين هري قاد مقادي كرفراع لقى بحثي سيف فراع يقى بحثنا فريق يسي مرقو لقى بسوا معنا حمد عن ويستقى الله ميت كلام وحاركة جاري بروف أهو نن سركالي عملنا حلوانة وطو أنت لو ودفتي ورم حاجة ودفتي ولا لو قرية ما لو ودفتي aniga ii jeed had shalay qof aa qaaday harnacna ii geey uu dhahay waa geeyey albarakaa ka soo qaaday saddex doori siyaan dhahay labii baraa haystay wax kale meesii uu dhahay meeshii markaan geeyeyna lacagta waan kuu tuuraa inuu dhahay oo saas nambarku u geliyey itusi markaan dhahay afar baa loosu dhigaa imis marka walan laba doori bar aniga aan shaqaystay aan afar baa loota liigu tuuray muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa isa soo tarayay dilalka iyo dhibaatooyinka kale ee ay dhallinyarada ku shaqaysata mootooyinka noocyadooda kala duwan kala kulmaan ciidamada dowladda federaalka magaalada mooyaale ee ay gumaysato dowladda itoobiya ayaa laga helay cudurka furuqa daanyarada maxamed muudey abumuslim ayaa faahfaahintan inoo haya ugu yaraan laba kiis oo ah cudurka furuqa daanyeerada ayaa laga helay hooyo iyo cunug yar oo ay dhashay waxaana la ogaaday in ay qabaan kadib markii baaritaan lagu sameeyey war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee dowladda itoobiya ayaa lagu sheegay jiritaanka kiiskani labadani ruux ayaana weli la ildaran cudurkan hooyada iyo ilmaha yar ee ay dhashay ee qabaa cudurkani ayaa ku nool magaalada mooyaale oo ku hoos jirta gumaysiga dowladaha kenya iyo itoobiya waxaana loo badinayaa inuu xanuunkana magaaladaasi ugu yimid dhanka waddanka kenya oo uu ku faafay dowladda xabashida itoobiya ayaa shaaca ka qaaday inay xaq u leedahay dekedda casaba ee ku tala dalka eritareya faahfaahin qodobkan la xiriira waxaa inoo eegaya cadnaan xaaji muxsin la taliyaha amniga qaranka ee abiy axmed ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inay xaq u leeyihiin xeebta dekedda casab ee dalka eritareya halkaasoo uu sheegay inay oga maqan yihiin dad iyo dhaqan ay xabashidu leedahay sida uu hadalka u dhigay isagoo waraysi siinayay warbaahinta ku hadasha afka xabashida itoobiya ayaa waxa uu dadka itoobiyaanka ah ugu baaqay inay u midoobaan sidii ay eritereya uga soo ceshan lahaayeen xeebta casab oo uu tilmaamay inay iyagu leeyihiin muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa sii kordhayay damaca dowladda xabashida itoobiya ee ku aadan helitaanka badda casab wargeysyada iyo warbaahinada dalka itoobiya ayaana waxa ay baahinayeen war la xiriira in itoobiya ay xaqu leedahay xeebaha dalka eritereya arrintan ayaa waxa ay xiisad hor leh ka dhex abuureysaa labada dowladood ee itoobiya iyo eritereya oo markii horeba isku hub urursanayay waxaana hadda laga cabsi qabaa in xiisadoodu cirka isku sii shareerto islamarkaana uu dagaal ka dhex qarxo abiy axmed oo ah ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya ayaa waxa uu horay u sheegay inay muhiim tahay in itoobiyaanku ay helaan marin biyood xoog iyo xeeladna ay isugu geyn doonaan sidii ay ku heli lahaayeen tekad ay iyagu maamulaan xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa weerar afka ah ku qaaday guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka faahfaahinta qodobkan waxaa mar kale inoo soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi sacadaq cabdulaahi cabdi oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa weerar afka ah ku qaaday guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowladda federaalk sacadiyo yaasiin xaaji wuxuuna ku eedeeyey inay dhacday hanti badan oo ay lahaayeen shacabka soomaaliyeed wuxuu sheegay inay guryo badan oo ku yaalla xamar ka dhisatay hantidaasi iyadoo markii hore ka timid maraykanka dalkana joogta muddo yar shalayna waad arkayseen waxay bannaanka la soo istaagtay canshuur bixiyaashii dalka lacagtoodii baad cunaysaan sacdii waxaan u malaynayaa waddanka dhanba waxay joogtaa afar sano guryaha ugu badan ee magaaladan ku leedahay goroway ka dhisatay minesooray ka dhisatay xoolaha ugu badan ee dalkan laga dhacay gabadha dhacda iyada waayo marka canshuurta dalka ayadaa inta badan boobta guryo ka dhisatay magaalada muqdishona guryo kule marka taa ha la ogaado shalay hadday beenbeen iyo firimbi ku timaade sacdiya waxaa uu sheegayaa sharci darre ayuu ku fadhidaa waxaanan hadda soo saaraynaa qaraar ka dhana baarlamaankaanna waxaan filayaa hadday sii guddoomiye aadamadoobe iyo guddoomiye ku-xigeen abshirow guddoomiye ku-xigeenka labaad aysan tallaabo sharci ah qaadin annagaa qaadi doona sidoo kale wuxuu xusay inay ka tirsan tahay xisbiga xasan sheekh taasoo uu sheegay inay ku weynayso xilka guddoomiyenimada marka loo eego xeerarka ay dejisteen sacdiya sharciyan waxaan aaminsanahay inaysan ahayn guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka waxa ay jibisay qodobka lixdan iyo shanaad ee dastuurka waxay ka mid noqotay billa soomaaliya xisbiga madaxweynehay ka mid tahay marka maadaama ay ka mid tahay muxuu ahaa xubin ka mida xisbiga guddoomiye ku-xigeen ay tahay sharci darre ayay ku fadhidaa meesha ay ku guddoominaysaa guddoonka markaad maqasho waa guddoonka iyo labadiisa xubnood qodobka lixdan iyo shanaad ee dastuurka ayaa sheegaya guddoonku sidiisa waxaa loo doortay dhexdhexaadnima loo doortay inuusan xisbi ka tirsanayn baarlamaankan u dhexe sacdiya haddana si cad ayay ugu tumatay oo waxay fadhidaa meeshan madaxweynaha dowladda federaalk iyo xukuumadda u dhisan ayuu eedeymo u jeediyey isagoona xusay dhulboobka ay ka wadaan muqdisho iyo fashilka dulhoganaya annaga xukuumadda waxaan u haynaa inay ku fashilmeen shal aad u jeedda toddoba kartoonay waxay geeyeen iyadoo dagaallo iyo dad intaas soomaaliyeed naga dhinteen marka xukuumad yani xuquuqdii ciidanka cunaysa dhismihii ciidanka muxuu ah sida aad aragtay yani moorarka ciidanka dishay maanta inta inta la soo istaagan waxyaabahaad aragtay marka xukuumadda waa dhaliilaynaa sacdiya iyo guddoonka qaybo ka mid ah dhulkaaseeta lagu laaluushay xubno kale golaha muxuu ah golaha xukuumadda lagu laalushay idinku markhaatiya ka tihin magaaladan guryihii dowladda ay lahayd hantidii maguurtada ah ee dalkan waa la dhistay waa la qaatay madaxda ugu sarraysa uu madaxweynuhu kow ka yahay ee ay ka mid yihiin xubnaha golaha wasiirada taliyaal ciidan intaasba waxay qayb ka yihiin dadkii muxuu ah hantida bulshada ummadda wada dhexaysa qaatay taas waxaan idiin sheegaynaa bulshay waa la dhacay si kastaba khilaafaadkan soo ifbaxaya ayaa ku soo beegmaya iyadoo waayadii u dambeeyey uu isqabqabsi siyaasadeed ka dhex jiray gudaha baarlamaanka dowladda federaalka waxayna tani sii hurinaysaa xiisadda siyaasadeed ee ka dhex alowsan xubnaha baarlamaanka marka laga yimaado eedeymaha loo soo jeediyey haweenaydan ayaa waxaa geesta kale mar sii horraysay ay u gaftay diinta islaamka oo ah dastuurka ay ku dhaqmaan ummadda muslimka ah waxayna sheegtay inaan la diidin dhowaanshaha loo dhowaanayo shisheeyaha iyo reer galbeedka kuna nuuxnuuxsatay in shisheeye loo dhowaado tahay arrin wanaagsan iyadoona tidhi waa loo dhowaan oo walawada gaaloobi taasi oo diinta islaamka ka fog islamarkaana uu nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam muslimiinta faray in iyaga iyo kuwa waddada allah ka beeray aynan dabkoodu is-aragga ugu dambayntiina in ka badan toban ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar cusub oo ka dhacay waddanka maraykanka weerar toogasho ah oo khasaaro geystay ayaa mar kale ka dhacay dalka maraykanka sida ay ku soo warrameen warbaahinta dalkaas weerarkaana toogashada ah oo galabnimadii shalay si gaar ah uga dhacay magaalada filadelfiya ee waddanka maraykanka ayaa lagu dilay laba qof halka ugu yaraan lagu dhaawacay sagaal kale sida uu sheegay kanaalka taabacsan shabakadda a b c news ee ka soo baxda dalkaas ilawareedyo ka tirsan booliiska magaaladaasi ayaa sheegay in weerarkan uu ka dhacay goob ay ku kulansanaayeen dad fara badan iyadoo aan tafaasiilo dheeraad ah ka bixin qaabka uu weerarka u dhacay iyo cidda fulisay si kastaba ha ahaatee weerarkan ayaa noqonaya kii saddexaad oo ka dhaca gudaha maraykanka shan maalmood gudahood warkii oo dhegaystayaal eedu kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan intaas ayuu ku idil yahay warkan warkiisa xiga ayaa inoo ballan ah inta ka horraysa waxaynu idinku dhaafeynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh